degmooyinka gobolka banaadir iyo qaybta guud ee booliska gobolka banaadir waxay u diyaargaroobayeen sidii sidii lagu heli lahaa qaab cusub oo amniga loo sugo qaab cusub oo mujtamaca xamal ay nabadgelyadooda iyo kuwa daafaha ay nabadgelyadooda ilaashadaan arrintaas waxay nagu kaliftay inaan ku fakerno inaan maalindhaaf qaybta booliiska iyo degmooyinka hoos yimaada haddeer maanta qaybta bartamaha oo booliiska ayaa iyo degmooyin shan ah oo hoos yimaada ayaa kulankaani ah kulankaani muhiimaddiisu waxaa weeye war maxaa dhibahoona haysta haddii dhib jirasa sidee uga bixi karnaa sidee uga bixi karnaa sidee dalkeenna u samata bixinaa sidee dadkiisa wax ugu qabannaa sideen u ilownaa wada shaqayn xumada iyo isqaqabsiga iyo arrimaha noocaasa sidee si naftihuurannimoa oo soomaalinimoa aan arrimaha na hor yaalla aan uga tishannaa haddeer ilaa iyo hadda waxaan maraynaa degmooyin sagaal ah iyo laba qaybood waxaana noo haray degmooyin kale iyo laba qaybood waxaan rabnaa inaan isku xirno guddoomiyaha degmada iyo taliyihiisa saldhigga waaxaha iyo saraakiisha saldhigga ciidanka iyo dadka shacabka ah oo loo shaqaynayo xiriir nuucaasa inaan samayno shirkaan labada qayboodoo noo dhiman markii aan gaarno kadib waxaan ka dhigi doonnaa mid heerka gobolka gaarsiisan oo dawladda iyo gobarnatooraha gobolka ay loo gudbiyo oo ay fikirkooda ka dhiibtaan waxaan ilaahay ka rajaynayaa dadka aan meeshaan galabta isugu keennay iyo kuwii ka horreeyey iyo kuwa ka dambeeyaba inaan isla fahmi doonno in aan dalkayaga badbaadsano adinka saxaafaddaana waa mahadsantii haddeer waxaan ku jirnay tashi haa way jirtaa maanta hoobyaal way dhaceen baabuuray saaraayeen waxaa xaafadaha wardhiilay gudaheeda ayaa laga soo tuuray isla wardhiilay gudaheedana waa ku dhaceen cunug yaroo carruura ah ku dhintay waxaana ku dhaawacmay ilaa sideed qafood waxaa uga jirtaa arrintaas mayaaniga haddeer ragga xilliyadii hadda aan joognay aan qabannay oo meeshaa ku jiray ma jiraan